xildhibaan qadar biixi cali gudoomiyaha guddiga olombikada soomaaliyeed mudane aadan xaaji jabarow wiish mas-uulka hay-adda maalgelisay barnaamijkan umboos alberto xogyaha guud ee guddiga olombikada soomaaliyeed madaxa u qaabilsan arrimaha haweenka xafiiska madaxweynaha la taliyaha haweenka iyo caruurta xafiiska ra-iisul wasaaraha la taliyaha wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga barta idaaha madaxda xiriirada isboorti xubnaha kale wasaaradda saxaafadda dhammaantii waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horreyntii waxaan rabaa inaan barnaamijkan ku furo furitaankiisa ka hor inaan isxasuusino oo faatixada aan u marno wasiirka salebaan colaad fooble oo dhacdadii saddexdii disembar labada kun iyo sagaalka arxanlaawayaashii ay ka fuliyeen hotel shamo magaalada muqdisho taasoo ay maalintaasi adigi karno waxaa la isku dayey in la fido indhihii ummadda soomaaliyeed oo ay quruud ka ahaayeen ardaydii dhibaatada muddada labaatan sano ku dhawaadkii ay jirtay waalidiintood ay duruurta adag kaga soo saareen in ay ilmahooda waxbartaan oo ay ka mid yihiin ay ka mid noqon kareen kuwa aan dhinacna aabba haysan ama kuwa aan hooyo haysan ama aan kuwa aanba labadaba ahayn oo duruufta adag inay waxbartaan ku soo gaaray sidoo kale ay ka mid ahaayeen macallimiintii ku dhabar adeega muddadaas in ay aqoontooda iyo caqligooda wixii ay ku barteen gabadha soomaaliyeed ee cawska iyo caanaha keeni jirtay canshuurta laga qaado inay dalkoodii ugu abaalgudaan u dhabar adeegay labaatankaa sano ay ka mid ahaayeen oo ay ka mid ahaayeen waalidiintii duruuftaas adag ilmahooda meeshaa ku soo gaarsiiyey ay goobjoog ka ahaayeen oo ay ka ahaayeen goobjoog mas-uuliyiintii qaranka iyo dadweynihii kale ee soomaaliyeed waxaan leeyahay intii ku dhimatay ilaahay ha u naxariisto inta bogta oo ugu horeeyo wasiirkeena salebaan colaadfoobnana ilaahay ha caafiyo aan faatixada u marnama amaasantihin waxaan marka hore umahad celinayaa hay-adda inbos oo barnaamijkan naga taageertay in aan halkan ku qabsanno oo ah dib u horeynta siyaasadda wasaaradda dhalinyarada isboortiga dhinaca isboortiga sidoo kale waxaan uga mahad celinayaa hay-adda umbos taageerada ay la garab joogaan laga soo bilaabo dhismihii dowladda iyo hirgelinteediiba iyo guud ahaan barnaamijyada horumarineed ee dalka iyo dadka soomaaliyeed loo qabto dhinac kastaaba intaa markaan kasoo gudbo sida aad ka wada dharagsan tihiin wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu waaweyn wasaaradaha wasaaradda wasaaradaha xukuumadda ka jira waxayna kulmisaa laba hay-adood oo aada u baaxad weyn oo kala ah dhinaca isboortiga iyo dhinaca dhalinyarada barnaamijkan halabuurkiisii hore waxaan ka sii ambaqaadnay halkii uu ka ogaa wasiir saleebaan colaad roob leh intaas kadib markii aan kusoo biiray qorshooleedkii wasaaradda siyaasadda wasaaradda u dirsanaa iyo qorshooleedkan cusub ee sanadkan labada kun iyo tobanka barnaamijyadii wasaaradda u diyaarisay qorshooleedka siyaasadda wasaaradda waxaa sal oo ah horumarinta siyaasadda isboortiga soomaaliya dejinta iyo meelmarinta barnaamijyada isboortiga horumarinta aqoonta macalimiinta dastuurayaasha iyo maamulada isboortiga diyaarinta iyo barnaamijyada horumarineed iyo fulinta himilooyinka dowladda dib usoo nooleynta tartamadii cayaaraha gobolada iyo degmooyinka dalka dugsiyada heer caalami heer xirusada siyaasadeed aan la leenahay ee dunida ka jira dhaqan celinta ka qayb qaadashada dhalinyarada ka qayb qaadanaysa dhaqan celin sidii loogu samayn lahaa dagaalada ka socday dalka gaar ahaan dhinaca isboortiga si loogu soo wareejiyo kaas waa qorshaha guud ee wasaaradda u dirsan marka waxaa wasaaradda qorshaha ay degsatayna fulinta iyo dhaqaajinteeda waxaan kala qayb qaadanaya hay-adaha ay wada shaqaynta kala dhaxayso si toosa iyo si dadban howlaha isboortiga aan la wadaagan waxaa ugu horeeyana waa guddiga olombikada soomaaliyeed xiriirada iyo ururada isboortiga kale duwan marka barnaamijkan waxay u yihiin lafdhabar waxaa ka qayb qaadanaya xubnaha ka tirsan xukuumadda marka laga reebo wasaaradda xafiiska madaxweynaha xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa fadhiya baarlamaanka iyo xubin ka tirsan taas waxaad ka dheehan karnaa baaxadda weyn oo howlahaasi ay u qabtaan guddiga olombikada soomaaliyeed iyo xiriirada isboorti oo si toos ah waxay u turjumayaan horumarintaas siyaasaddaas isboortiga hay-adda olombikada soomaaliyeed waa quwaddii dhaqaajin lahayd himilooyinka iyo xoogga waxqabad ee siyaasadda isboortiga guddiga olombikada iyo xiriirada hoos yimaada oo kale ah naadi naadiyada kala duwan macalimiinta garsoorayaasha ciyaartooy ayaga ayaa ah quwaddii dhaqaajin lahayd marka waa lagama maarmaan sidaan hadda hore ugu sheegay inay lafdhabar u noqdaan barnaamijkan maadaama aan fulinta barnaamijkan horumarinta siyaasadda aan rabno ay wasaaradda rabto waa wasaaradda waa hay-adda ugu sarreysa ee siyaasadda isboortiga dalka aqoontii dhaqaajin lahaydna waa gudigii culummada soomaaliyeed lagama maarmaan ayay u yihiin in aan ka wada shaqayno marka barnaamij midaysan haddii allaha awoodda la ogolaado waxaan rajaynayaa marka oon anigu doortay oon xushay oon raalli ku ahay oon ku faraxsanahay oon difaacaya in aan soo saarno dalka iyo dadka iyo isboortiga wixii lagu horumarin karo gaar ahaan annagoo olympics iyo wasaaradii gacmaha ishaysay taas ayayna noqonaysaa ahmiyadda ugu weyn oo aan xoogga saarayo in aan ka soo waxaa la dhihi karaa olombikada maxay khadiijo involved ugu tahay ani waxaan arkaa inay tahay boodii dhaqaajin lahayd isboorti ahmiyaddaas gaarkana leh maxaa siyaasada isboortiga olombikada ka galay waa la isweydiin karaa siyaasadda wasaaradda waxaa sal u ah siyaasadda dowladda gaar ahaan tan xukuumadda aniga iyo olombikada wax hor leh oo jid hor leh aan isla marayna kaligeed ma jiro iyadoo ay siyaasaddii dowladda sal u tahay barnaamijka xukuumadda oo barnaamijka wasaaradda ayaa waxaan rabnaa quwaddii dhaqaajin lahayd barnaamijka xooggii meesha uu yaallay inaan ku ka raadsanno wada shaqayn iyo meelmarinta waxaana rajaynayaa guddiga olombikada soomaaliyeed inay saas noola fahmo iyo xiriiradiisa saas inaan ku wada shaqayno oo aan isla shaqayno oo anan kala shaqaysto oo aan ummadda u wada shaqayno haddii alla awoodda la ogolaado marka waxaan idinku soo diirinaynaa wixii faraankeena haddii allaha awoodda la ogolaado waxaan rajaynayaa inuu barnaamijkan noo furnaan doono waxay ka kala imaadeen dadka kasoo qaybgalayaasha magaalada muqdisho dalkii soomaaliya xubno ka yimid imaaraadka boosaaso london nairobi iyo dalkan aan hadda joogno ee jibuuti waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dowladda jabuuti taageerada hil iyo hooba leh ee ay siiyaan dadka soomaaliyeed oo walaalahooda ugu horeeyo madaxweyne ismaaciil cumar geelle marwadiisa marwo qasra maxamuud xayd guud ahaan xukuumadda iyo shacabka reer jabuuti waxaan leeyahay jazaaka allah khayr waxaana rajaynayaa in aan ka faa'iidaysano annaga wixii ayna tareen walaalaheen ayagana aan ugu faa'iideyno in aan abaalkoodii tusno wixii ay noo qabteen inaan annagana aan ku dhegannahay haddii allaha awoodda leh ogolaado wuxuu noqon doonaa draaftiga annaga aan wadno ee dubhabaynta siyaasadda wasaaradda eh isboortiga dhinaca isboortiga mid aan markii aan idinkuna wax ku darsataan ay noqdaan barnaamijkii salkiisii siyaasadii isboortiga ee wasaaradda taasaan waxaan hordhigi doonaa haddii allaha awoodda la ogolaado golaha wasiirada waktiyada soo socda wada shaqayn fiican hay-adda markale waa uga mahad celinaya waxaana leeyahay ilaahay hanoo wada fududeeyo wabillahi tawfiiq